isbitaalkan waa isbitaal guud ma ahan isbitaal debartment ama qayb keliya ka shaqayn doono waxaa loogu adeegi doonaa dadka deegaanka keliya ma ahan caadleeya ilaa deegaanada ku xiran iyo tuulooyinka iyo degmooyinka iyo maxaa maxaa la yidhaahdaa deegaanada hoostaga caadleeya naftirkeeda waxaa rabaa isbitaalkan waxaan dhihi karnaa referal hospitalo noqon karaa waxa uu leeyahay waxay tahay waa isbitaalka keliya ee deegaanadan ku yaala ee ambalaas leh ambalaas la markaa dhahayo waxaa ka wadaa wuxuu leeyahay baabuur u gooni ah isbitaalkan oo hooyada ku foolata deegaanada dhammaan afarta tuulo ka tirsan lagu soo qaadi karo isbitaalka lagu keeni karo inuu ku umulaan islaanta normal delivery ama dhalmada caadiga ku dhali weysane qorshaha wuxuu yahay in ay ku dhasho c section waxa loo yaqaano ama qaliinka oo isbitaalkan uu u samayn doono qaliinka